isbeddelka sicirka lagu sarrifo doolarka iyo jiritaanka lacagta shini soomaaliga ah oo been abuura ayaa dhibaato baahsan ku haysa dhaqaalaha soomaaliya haddaba maxay yihiin sababaha keena sicir bararka iyo qiimo dhaca sarrifka doolarka ee soomaaliya yaa ka mas-uul ah sideese looga bixi karaa warbixin gaar oo arrintan ku saabsan waxaa noo soo diyaariyey inalan socodsiinaya xuseen barre aadan sare u kaca maciishada iyo isbeddelka sarrifka doolarka ayaa si gaara u taabanaya guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka oo aan lahayn dakhli joogto ah oo ay ku salayn karaan nolol maalmeedkooda waxaa kale oo dhibaatadani sii kordhinaya iyadoo ay jirto lacagta shilin soomaaliga ah oo been abuur ah taasi oo soo badanaysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe soomaaliya goobaha tusaalaha u noqon kara saamaynta isbeddelka sicirka sarrifka doolarka iyo lacagaha been abuurka ah waxaa ka mid a magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo dhowaan qiimaha sarrifka doolarku uu gaadhay halkii uu sarraysay cabdirasaaq isaaq xasan waa sarrifle ka shaqeeya suuqa sarrifka ee magaalada beledweyne waxaana uu ka warramayaa khasaaraha ka dhasha lacagta been abuurka ah waxaa soo gaara khasaare aad u badan aan soo koobi karin waxaa sabab iyadoo maciisi ay soo gashay lacagihii been abuurka ahay taas oo salfatay in ay lacagtii kale oo dhammaan ay suuqa kala baxdo taas ayaa keentay in maciise dhammaan ay ku yimaado burbur ganacsigeennii qoysaska ku tiirsan lacagaha dibadda looga soo diro oo inta badan ku hela doolar ahaan ayaa dhibaato ku qaba isbeddelka sarrifka sida uu macnaynayo ismaaciil xasan oo ah aabbe uu qoyskiisu ku tiirsan yahay biilka ay ka helaan qaraabadooda ku nool dalka dibaddiisa anigu waxaan ahay aabbe soomaaliyeed oo qoys inta ku leh magaalada badweyne waxaana biilo walaale nala dhasha oo xagga dibadda ku maqan waxay noo soo diraan bishii kasoo qabo laba boqol ama boqol iyo konton sida lacagtii hore been abuurkeed u taallay iyo hadda sarrifkiina isku mid maahan lacagtii hore ayaan haynaa oo si maaragtay xaddaaf magaalada ugu jirta oo dadka dhan sideedoo kale dadka dibadaha biilka looga soo dira ah waxay dantan ugu kaliftay raashinka annaga hore u haysanay inaan iidaan ka dhigano lacagtii hadda sarrifkeedina micnaha halka doolar sideed toban kun u maraya markii horena afaraatan u marayay walaale waa badan yihiin dadka dibadaha hore sideedaba soomaaliya dadka hadda shaqeeya way yaryihiin boqolkiiba soddon inay ka shaqeysaa laga yaabaa oo ayaga xataa ay isku filnayn masruuf ahaan haddii loo fiiriyo lacagtay qaataan todobaatanka kale waxaa laga bilaa dibadahaas lacagaha noola soo diro saddex meelood markii meel loo dhigo dhig wuxuu noqday falsa labadii kale waxay noqotay maaragtay iskool fiigii korontadii kiradii guriga anaga kiraan deganahay dad oo haysta m dad dibadaas laga bilaayana marka waxay noqotay dollar ahaan in loo siiyo marka ayagana dhibaatadaas ay qabnaa shilan soomaaliga noo la diiday xal uhelidda dhibaatadan dhaqaale ayaa ah mid ay la legdamayaan maamullada kala duwan ee ka jira dalka soomaaliya maamulka gobolka hiiraan ayaa tusaale ahaan joojiyey isticmaalka lacagaha been abuurka ee shilin soomaaliga ah taasi oo khasaare soo gaadhsiisay qaar ka mida ganacsatada sida uu macnaynayo cabdirasaaq isaaq xasan oo ah sarrifle ka shaqaysta suuqa magaalada beledweyne wax kastaba waxaa fiican in laga fiirsado maamulka uu ku degdegay inuu ka fiirsado bal in la kala saaro ummaddii dhammaan lacagtii wawda haysata marka in dhammaan la kala saaro ummaddii oo lacagtii loo fiiriyo ama waqti loo qabto si uu qofka isaga bixiyo marka maamulka waxaan dhihi karaa ku degdega oo maciise hal mar ayuu go-an gaaray uu ku hakiyay dhammaan lacagihii ay dadka ummadda isticmaalaysa waxaana jecelnahay muddooyinka soo socda maadaama aysan jirin wax maciise lacag oo gobolka kaafiyo in maamulka maciise uu dib isaga fiirsado oo haddana maciise lacagtii baahidii ka jirta awgeed ee dadka ayna kabi karin in dhammaan lacagteedii ay dib u shaqeyso sababtoo waxaa keenay lacag lagu keeno maciise baabuur lagu keeno diyaarad lagu keento ma ku filna maciise dhammaan gobolka hiiraan inay maciise lacagtaas ka shaqeyso inkastoo ay sidaas tahay haddana maamulka ayaa faahfaahin ka bixiyey baahida keentay joojinta lacagaha been abuurka ee shilin soomaaliga ah bashiir xuseen dhoore waa guddoomiye ku-xigeenka beledweyne ee maamulka iyo lacagta waxaana uu bixinayaa faahfaahin ku saabsan sababta arrintaasi keentay lacagtan kulaytaba waxaa weye in waxay socotay muddo ku dhowaad siddeed bilood hal sano annaga saddexdii bilood ee xoogaagii aan joognay dhibaatada lacagta waa ka shirnay waa aragnay waxay wada lacagtani xaaluf aan yarayn oo maaragtay ku saabsan amaba ku aadan maalka mid la taabo karo amaba daaragti ah iyo midan daaragti aan ahayn xoolihii qudaartii iyo waxyaabihii kaleeto geedmaroodka la dhoofinayo o dhanba waa saamaysay heer marka waxay ku soo dhowaatay inay saamayso hantidii muguurtada ahayd marka waxaa waaye labada xanuun mid baa la qaataa koleytaba waxaan u malaynayaa waa jirta in dad badan ay ku dhacmeen ay dhawaato xooglan ay ku gaartay ayagoo lacagtii haysta ay maaragtay uu amarku ku soo baxay in la joojiyo laakiin waxay difaacday doolarku wuxuu marayay inuu afar malyan shan malyan uu sii gaaro in maanta doolarkii uu limit yeesho uu ku dhadhawaado ilaa siddeed iyo toban ilaa iyo labaatan waa la shirna ganacsatada dhibaatadan ku dhacda waa noo sheegeen oo ayagana saamaysay labada xanuun waxaa waaye midka weynaa maaragtay horta la dila wuxuu isoo wadaa ka darna lacagtan waana ugu tacsiinaya dadka ay dhibaatada ay gaarsiisay khasaare inay cid ku dhacaysa annaga uma talagelin annaga waxaynu ugu talagalnay in lacagtan aan ku joojinno in ay khasaare kale oo ka weyn midka hadda ina gaarsiisay aysan gaarsin ummadda xaaladda ka taagan gobolka hiiraan waxay tusaale u tahay dhibaato baahsan oo ay dhaqaalaha soomaaliya ku hayso mushkiladda soo noqnoqota ee sicir bararka iyo sugnaan la'aanta qiimaha sarrifka doolarka sida uu maclaynayo wasiiru dowlaha maaliyadda iyo qorshaynta ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed rashiid sheekh daahir arrintaas waa jirtaa waana arrin xanuun badan oo runtii aada iyo aada loo dhibsan kara maxaa yeelay e, qof boqol doolar inta loo soo diro ama konton loo soo diro ama labaatan oo markaa xoogaa roon oo raashiina ku gadan jiray in muxuu aha wixii wixii u goyn waayaan arrin dhibaato badan wey dawladduna arrintaas aad bay u dhibsatay E, in badanna dawladda iyo ganacsatada waa ka wada hadleen badnida lacagta iyo qabowga lacagta equivalentiga lasinasha lasinaashaha lacagaha kale marka loo fiiriyo markaas wu fiican tahay oo sicir barar weyn baa jira hadda ma dhihi karno laakiin lacagtii baa iska qiimo bashay dawladdeena soomaalida waktiga hadda ah proseska hadda aan ku jirno waxaan isgarabsanaa oo na garab siiya world bank ilaa iyo haddeer weli waan dhiman tahay xilliga aan lacag daabacan lahayn marka aan lacag daabaco oo baankeena central banka uu lacagtii daabaco oo world banka la isla wada garto markaasu kontaroolka waa adkaanayaa waana fiicnaanaysaa aadna waa loo kontarooli karayaa sicir bararka waxaa looga hortegi karaa in dawladdu ma aragtay oo ganacsatada aada isu sii kaashadaan awoodda dawladduna sii korodho central banka aada loo fariisiiyo wasaaradda maaliyadda customiska meelaha goobaha cashuuraha ka yimaadaan borurada dan muxuu aha controolkeeda la adkeeyo e, ganacsatada muxuu ahaa iyaguna xaqooda ay helaan e, dawladdan xaq ay ku leedahay ay ka hesho E, markaas weeye marka muxuu ahaa control dhabtaa la samayn karo weye sida ay isku raacsan yihiin khubarada dhaqaalahu waxaa laga maarmaan ah si mushkiladda dhaqaale ee soomaaliya xal joogta a loogu helo in dib loo soo noeleeyo hannaankii iyo shuruucdii hagaysay maaliyadda islamarkaana la helo xeerar dhinaca maaliyadda ah oo asaas u ah dhaqaale caafimaad qaba warbixintaasina waxaa isku soo duw- duway nalana socodsiinaya xuseen bare aadan